waxay la tahay moosinku sidiisuba waa hab baarlamaanka uu kula kula xisaabtamo ama xukuumadda ama waxyaalaha qaarkood uusoo gudbiyo oo weliba waxyaalaha waaweyn ayuu yani qaanuun iyo sharci ahaan uu sheegaya barnaamij marka lagu sameynaya ayuu mooshinka arrintaasu ka hadlaa mooshinka waxyaalaha caadiga waa loo isticmaalaa laakiin anaga hadda soomaalida maskaxdeeda hadda waxaa aada u galay mooshin marka la yidhaahdo ama prime minister inuu ku wajahan yahay ama ra-iisal baarlamaan ama madaxweyne intaa unbaa mooshin kelimadii loo fahmay laakiin moshinku sidiisuba waa la xisaabtan ama qofkii oo kalsoonidiisii la la weydiinayo marka mooshinka qeyb kamida waa qeybta kalsoonida mooshinka laakiin markii la yidhaahdo soomaaliya iyo muxuu matalayaa taa marka waan garanaynaa maraaxil kala duwan buu soo maray mooshinadii hore iyo waxyaalihii laga dhaxlay waa la ogaa oo yani xanibaad oo xukuumadda howlaheedii xanibantay khilaafaad ragaadiyey baarlamaanka iyo hay-adihii dowladdii oo shaqayn waayey ayay keentay ugu dambayna waxay ku dhamaataa dugdugo meeshaada joog meelihii unbaa mataqaanaa yani oo jiraa iyadoon san wax weyn ay usoo kordhin ummadda soomaaliyeed taa waa waa sida guud ee mooshinka haddii looga hadlo marka la eego siyaasadda soomaaliya ma jiraa xidhiidh ka dhexeeya mooshinka iyo musuq maasuqa ama laaluushka waxaan isleeyahay moshinku sidiisuba sida hadda marxaladan dambe burburkii dowladnimada iyo dib usoo dhiska soomaaliyada cusub iyo marxaladan hadda kala guurka kii hore ee xukuumaddii ku-meel gaarka uu ahaa marka uu imaado waxaa bilaamaya dhaqdhaqaaq badan waxaa bilaamayay ha noqoto yani waxyaalo fara badan ama lacagaha spesa politico waxa lagu lagu tilmaamo ama ayaa aada u bilaamaya dhaqdhaqaaqeeda marka mar walbaba musuq maasuqa iyo soo qaadista iyo laaluusheynta waa waxa hadalhaynta ugu weyn oo la hayo oo la yidhahdo ama prime minister la riixayo ama ra-iisal baarlamaan ama guddoomiye baarlamaan oo jegada laga tuurayo wixii doontaba ha ahaatee waxyaalaha ayay ahayd inta hore sidaasaa yani guud ahaan musuq maasuqaas iyo waxyaalaha way jiraan oo way soo kacaan waktigadan xilligan oo la joogo oo kale aada bu usoo kacaan haddaynu egno mooshinkan cusub ee hadda taagan muxuu kusoo kordhiyey saaxadda siyaasadeed ee soomaaliya wallahi waxaan isleeyahay mooshinkan wuxuu kusoo aaday marxalad adag uu dalku marayo mandiqada haddii la fiiriyo maanta mandiqada waxaa aada bilowday isku furan waxaa bilowday in istraatiijiyo cusub iyo kala orod oo istraatiijiyada fog lagu wada dagaalamayo oo nin walbaba yani marxaladan si uga gudbi lahaa aada baa looga hadlaa marka waa marxalad ay aada u habooneyd marxalad midnimo iyo wadajir iyo inaanan yani hay-adi hay-ada aysan faquuqin oo layswada shaqeeyo oo oo arrimahana mar walbaba midi midi ku taag aan lagu xalin lagu xalin ayay mar walbaba ku habooneyd laakiin waxaad moodaa waxyaalahan shacabka soomaaliyeed uu siiyir muddo waa laga soo gudbay oo marxalad cusub baa la galay in haddana in dib loogu noqonayo oo kale ayaad moodaa laakiinse sida haboon mar walbaba waa marxaladan marka ay tahay oo kale waa marxalad ay keenaysa midnimada wadajirka iyo in hay-aduhu istixgeliyaan qolo walbaba madax banaanideeda iyo mataqaa wada shaqaynteedii oo aan la isfaquuqin isla markaasna si haddii laisla xisaabtamayo sida sharciga laiskula xisaabtamo khilaafaad yar hadduu jiro adduunyada dhan ba wuu ka jiraa hoos baa loo xaliyaa haddii si caadiga xataa lleeyahay ma aha ilaa heerkan oo kale hadda waxaan isleeyahay hadda yani mooshinkan oo ugu dambeeyey oo hadda la keenay oo laleeyahay waa dhamaystiran yahay iyo ma dhamaystirnaa iyo wax kastaba ha ahaatee laakiin waxa uu kusoo zaa-idinayaa buuq ayuu ku zaa-idinayaa saaxada ama fagaaraha siyaasadda ee dalka oo u baahneyd midnimo iyo wadajir iyo marxaladan in laga gudbo marxalada iyadoo la isku duuban yahay marka waxay la tahay in hay-adahaas dhammaantood mas-uuliyiinta ay ku fakeraan marxalada maanta la marayo iyo wadanka meesha uu u socdo inuu muhiimad weyn la siiyo lagana horumariyo wax walba oo qofka ama naf ahaantiisa ama koox ahaanba laga horumariyo maslaxadda guud